Madaxweynaha dowlada galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor ayaa degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ka xarag jaray xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Baxdo. Xarag jarka xarunta xanaanada xoolaha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano ka tirsan Galmudug, maamulka degmada iyo qaybo ka mid ah bulshada degmada Baxdo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Galmudug Shariif Barre ayaa madaxweynaha Galmudug uga warbixiyay dhismaha xarunta ay wasaaraddu dhistay.
Mudane madaxweyne xaruntan maanta waxaan ku faraxsanahay inaad xaruntan wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka hirgelisay degmada Baxdo inaad galabta xarag jarkeeda nagala soo qayb gashay. Runtii mudane madaxweyne xaruntan waxay ahayd xarun weyn baahi weyn loo qabo oo deegaankan u qabo. xarumahan maanta aan ka xarag jarayna degmada Baxdo deegaano badan oo Galmudug ka tirsan ayaa laga hirgeliyey. Runtii xooluhu oo caafimaad qabana waa dadkanaga oo caafimaada. sidoo kale waxaa si maalinlaa ujeedaa gaariga ambalaasta hadda halkan taagan dhakhaatiirtii meeshan ku sugan si maalinlaa waxaa loo tagaa deegaanada aan xarumaha fixisadkaa lahayn si maalinmaa ay dhakhaatiirtu u tagaan ambalaastu ay meel walba taagan tahay waxaan rajaynaynaa mudane madaxweyne inaan deegaanada galmudug oo dhan inaan ka hirgelin xarumahan inaan ka hirgelino dhanka kale madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa xariga ka jaray xarunta xanaanada xoolaha oo dhismaheeda iyo qalabeynteeda ay hirgelisay wasaaradda oo gacan ka helaysa mashruuca barwaaqo oo sharaf ay noo tahay inaan galabta halkaan ka xarag jarnay xarunta xanaanada xoolaha ee degmada baxdo waxaan ku ammaanayaa dadaalkeeda wasaaradda iyo saaxiibada inaga gacan siiyey aad iyo aad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan reer baxdo idinku ammaanayaa inaad mashruucii laydiin keeno idiin yimaado baahi loo qabo deegaankiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo qaabilaadiisa aad markiiba diyaar idinka tahay dhulkan intaan la eg oo laga dhisay laga hirgeliyey xarunta xanaanada xoolaha hadda in hal idinku deeqay waxay ka mid tahay dowladnimada iyo horumarka sida diyaar loogu yahay ee reer baxda caddeenuta muhiimad gaarahay noo leedahay ama xarumaha la midka ah sidaan la wada soconno dhaqaalaheenna dalka wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha maadaama xoolaha ku tiirsan yahay in la daaweeyo xoolaha oo laga shaqeeyo caafimaadkooda waxyaabaha ugu muhiimsan oo bulshadeennu ay dhaqaalaheeda iyo horumarkeedu ku jiro marka waxaan leenahay sida adeegu hadda yahay iyo sida loo hirgeliyey xaruntaanna ha loogu sii dadaalo dhakhaatiirtii waa aragnaa ambalastii waa aragnaa loogu talagalay inay meel walba ay meelaha deegaanada badi gaarto ambalaasyadan waa lasoo badi doonaa xarumaha oo dhanna waa saasoo kale deegaanada laga sameeyey xoolahana taxadir gaara iyo xil gaaraan laska saari doonaa hadii laa yidhaha sida haddaba laysaga saaray yaa lasii dardargelinaya reer baxdo waxaan idin leenahay hambalyo horumarkiinna diyaarsanaantiinna horusocodkiinna dowladduna waa idin garab taagan tahay sida deegaanada kale oo dhan baa loo garab taagan yahay